iyadoo saacado kooban ay ka harsan tahay u dabaaldegidda maalmaha ciidulfidriga ayaa waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan oo ku aadan u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga meelaha mashquulka xoogani uu ka jiro ayaa waxaa ka mida goobaha timaha lagu jaro halkaasi oo ay buuxdhaafiyeen boqolaal ka mid ah bulshaweynta magaalada kismaayo si ay tinta uga jartaan haddaba qaar ka mid ah xirfadlayaasha jara timaha ee ka howlgala tima jaraha xaafadda siinay ayaa ka warbixiyay mashquulka ka jira goobtooda shaqo iyo sida ay bulshada ugu adeegayaan magacii xuseen maxamed axmed run ahaantii dadka ciidday u dabaaldegay hayaan aad aad baa loo jaranayaa ciidda baa si wacan usoo dhaweynana haduu ilaa yidhaa insha allahu tacaala maya hadba qofku wuxuu dalab dalabkiisa unbaa raacnaa wuxuu ii qabal dhaha u qabanaa maasha allah farxad badan baa udhexaysa rabalaanka waa bil khayraadsan waa bil cibaado waa bil oo dembi dhaaf shaqadan haddee haddii ka dambe ciid baa dadka loo dabaaldegaya insha allahu tacaala waa sii fufurnaysaa magaalada waa ciid ciid baa laga dareemaya farxad baa laga dareemaya waa wax farqi weynaa udhexeeya macaamiisha waa tii hore u jirjir iyo hadda isku mid ma ah dadka ciid baa loo dabaaldegaya aad baa loo jaraya madoobes baa la marsanaya daawo wejigaa la dhaqanaya meel fi ay bee baa leedahay meel caadi bay leedahay dadka ciyaal dadwaaweyn oo isku jiraan ciyaalka in boqolkii sagaashan iyo shan dadwaaweyn waa ciyaalka waa shan le waayo masii badna ciyaalka xiliyaha ciidkana ciyaalka way badanaya ciyaalkaa badanaa dadwaaweynka ciyaalka habeenka ad maalinta ciidda beri la dhahayo markay ugu yartaa shan saac bar lix saaca la gaaraa xalidaniyo cabdi cabdulaahi shaqadu si caayan bay nagu socotaa isbedelku waa okay si macaan buu u socdaa oo wanaagsan waan soo dhaweynaa dadkii macaabishii waxoo dhan waan soo dhaweyneynaa insha allah haddii ilaahay dadku si fiican bay u jarana dadka macaabishu aad bay nagu timaadaa oo aad bay ukala socotaa taas fiican bay nagu timaadaa anagoo si fiican bay usoo dhaweynaa gacmo furan baan kusoo dhaweynaa haa shaqaalaha waa badan yihiin ilaa labayo toban qof baa ka shaqeysa oo qaar bar nooc qaar habeenka shaqeeyaan qaar maalintii shaqeeyaan qaarba xilli bay shaqeeyaan haa shaqada aad bay ukala socotaa shaqada isbedel badan bay leedahay oo mid iid dadka waa ka dareemaysaa dadkii oo dhan waa imaana waa jaranaan waa awal waxaan firnaan jirnay ilaa saddex ugu badnaan saddex saac aan gaari jiray markaan u badnaan iyo laba saac laba saac iyo bar hadda ilaa waxaan gaaranaa lix saac ilaa lix saac waa gaaranaa macaamiisha waxaan u baaqaynaa si fiican ugu soo dhawaan ilaa lix saac aan gaarayno
dhalinyarada ku shaqaysta xirfadda timajarista ayaa maalmaha ciidda ka faa-iida lacaga badan iyagoo soo xareeya dhaqaalo ka badan kanay ku shaqeeyaan bilaha kale